bismillaahi raxmaan raxiim akhyaaraya inta waliba idaacada warsan ee baydhabo mawjadii f m siyid siyid dhiwi dhamo magaartis iyo weliba mawjado gagaaban sdw life streamka ha ka dhowaada warkaan hamignima idaacada warsana qodobadana waliba ku mid ahaa wasiirka caafimaadka ee maamulka hirshabeelle uuse booqday isbitaalka magaalada beledweyne kooxda ma-usleyda ayaa sheegday intii oo sii dhiyan dadan hirinayeen dagaalyahanada harakada al-shabaab wasiirka arrimo guda ee maamulka hirshabeelle uuse ku hadlay eedeyn dhowaan hanjeedian qaarkumada ee odayaalka dhaqanka ee gobolka hiiraan etoobiya oo baroor diiqaha intee saraakiil laku dilay dowladda federaalk ayaa sheegday waqtiga iyo weliba meydla ku dhiyaasa doorashada galmuduga somalilan ayaa sheegday intii musaafuriidii qof isufaafi ay diinta kirishtaanka kulanka golo shaabka oo furmay iyo weliba dooda jandiga ayaa bilaabatay wadahadalka somalilan iyo weliba soomaaliya oo reedan bilaabatay nisa ayaa bandhigday rag hubeysan oo la caqubaday dagaal dhexmaray ciidamada jubbaland iyo weliba han al-shabaaba dilal ku dhiyan deegaano ku tirsan gobolka hiiraana xaafa oosu sheegay intiisuu buriga khiliiskii ahla sunna baanusu ka dhawaaqay doorasho gujigii lamaad ee reedan suubyowka ciidamada oo bilaabatay waalgorodka maamulka adaado oo go-aanku deeranga kooyowka mudweynaga xaafa akhbaaraadka banaanka raadiyaha farsana sinhaytona walibaa ku mid ahaa erdogan oo soo mar kaleada guuldaro kula kulamay istanbul iyo weliba maraykanka oo hulufoon soo biyahaya dagaalka iiraana
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
akhyaaraya hamiignama isniinbaha aytuu talaadinaya hahooyda hayta taariikhdina yaata labaatan iyo afarta bililiyaad ee juun sanadka lamada kun iyo toban sagaalka hanasay weliba ayo haayana qodobadii warkaana hamiignama haddana ka dhawaada sogiyo faah-faahsan waana sinla diyaaray haddii lahayara ano maxamuuda ali cabdulaahi gaabshaae kabilowna wasiirka caafimaadka ee maamulka hirshabeelle iyo weliba usu booqdaya isbitaalka magaalada beledweyne waryaagana bashiir cabdullah cusmaan iyo faahfaahinta warkumilaaninku diri wasiirka caafimaadka maamulka hirshabeelle ayaa kormeer waxa uu ku tagay isbitaalka guud ee magaalada beledweyne oo bilihii ugu dambeeyey mas-uuliyiinta isbitaalka ay sheegeen in ay ka jirto daawola-aan saameyn ku yeelatay bukaanada isbitaalka jiifa doctor saleebaan cabdi cali oo ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka guud ee magaalada beledweyne ayaa ka warbixiyey daawola-aanka ka jirta isbitaalka wasiirka caafimaadka maamul goboleedka hirshabeelle uo lagu soo booqdo isbitaalka weyn ee magaalada beledweyne sidaa la socotaanba waayahan waxaa ka jira isbitaalka muddo saddex bilood afar bilood ah sida ugu baxday hay-adda sasfi ee gacanta ku haysa isbitaalka qaybtiisa maxaan ku rahda emergencyga iyo o b d ga iyo qaybta qaliinka sida ugu baxday waxaa isbitaalka ka jiray gaab ballaarna isbitaalka ka jiray laakiin alxamdulilah dhakhaatiirta iyo shaqaalaha istaafka oo ah dad u tababaran si xirfadlayaal dadka si wanaagsan ugu shaqaynaya ayaa waxay isku dayeen inay daboolaan gaabkaas ayagoo xoogga saaraayo xirfadooda iyo aqoontooda xoogga saaraayo kana faa'iidaysanayo daawooyinkii horay u yaalay isbitaalka faa'iidaysanayo ayaa muddadaas afarta bil ah waxaa si wanaagsan u socday shaqadii isbitaalka hadda waxaad moodaa inay gabahoos sii noqonayso daawooyinkii iyo qalabkii nadaafadda oo isbitaalka inay gabahoos sii noqonayaan laakiin de waxaa weli diyaara oo shaqadooda wato shaqaalihii isbitaalka oo isugu jiro dhakhaatiir iyo nurses midwife iyo iyo nadaafad iyo macal maamulkoodii intaba waxay diyaar u yihiin inay weli hawsha sii wadaan ma oo keliya marka dad ayaga volunteer ku shaqaynaayo hawl ay dhammaystiri karaan maaha hawsha isbitaalka waa hawl u baahan yani u baahan gurmad badan u baahan waxaan ugu faa'idaysanayaa maanta maadaama wasaaradda ay nala joogto in isbitaalku u baahan yahay adeegii maxaan ku rahdaa sabalay ubdaa u baahan yahay inuu u baahan yahay maxaan ku rahdaa isheeg uu u baahan yahay sabalay iskugu jiro agabkii caafimaadka iyo daawadii iskugu jiro inuu u baahan yahay qaybaha emergency inay u baahan yihiin sabalay u baahan yihiin qaybta qalliinka inay sabalay u baahan tahay sidoo kale shaqaalaha muddo afar bilood waxay ku jireen gaab mishaar maysan qaadan ugu dambaystii waxaa ka hadlay wasiirka caafimaadka ee maamulka hirshabeelle cabdi macalin maxamuud waxaana dhankiisa uu tilmaamay aadaad u mahadsantihiin meesha tan hadda maanta horta waa shaqadeen iyo waa magaaladan joognaa oo beledweyne waa qayb ka mida oo shaqadeena waayo isbitaalka midda kale oo hadda aan u nimidna waxaa weeye isbitaalka wuxuu ku jiraa gaab weyn ama firaaq weyn buu ku jiraa oo hay-addii ka shaqaynaysay oo sesfi waa fanki waa ka dhammaada marka wuxuu ku jiraa gaab weynba meesha ka jira takhaatiirta ayaa hadda joogta oo la tacaalaysa oo si maaragta oo tabaracaada oo isxilqaana ama voluntary ay uga shaqaynayaan isbitaalka daawooyinkuna waa sii gabaabsi waaye oo waa sii yaraadeen dhibaatooyin badanna waa ay ka jirtaa oo gobolka kan isku dhacyadaa badan oo yacni dadka shacabkaa soo gaaraa badan iyo dhaawacyadaa badan mararka qaarkoodna dee waxaa badan dhibaatada ka dhalata fatahaadda oo meeshaan waxay caan ku tahay webigu inuu fataho mar inuu biyuhu uu yareeyo waxaasoo dhanna cudurrada cudurrada inay ka dhashaan ayaa mar walba caadi u ah halkan ilaahay mahadii hadda sanadkan webigu ma fatihin waa ay caymataa laakiin dhibaatada jirtaa waxay tahay ilaa hadda ma ay jirto hay-ad kafaalo qaadaysa isbitaalkan wuxuuna u baahan yahay xaquuqdii takhaatiirtuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dawadiibuu u baahan yahay waajibaad badan buu uu u baahan yahay wasaaradduna yacni ma ay haysato bajet ay ku waddo waxaas oo dhan ma haysato gobolku ma haysto oo yacni miisaaniyad loogu talagalay bashir cabdilcusmaan idaacadda warsam bardune eediyadaan mahadsanta bashiir raac dowladda etoobiya weliba ay sheegtay intii maalinta baroordiiqa laansuubiyo madaxdii maalin ka horreka dilay isku daygii afgembigii ku dhey gobolka amhaarada ee dalkaasaydi ee etoobiya madaxda afgembiga lakadilaya weliba ayuu ku mid hayana taliyaga ciidamada federaalk ee etoobiya iyo weliba madaweynegii gobolka amhaarada iyo weliba saraakiilka ladahana sayti ona iyo toogidanga ilaalada hilayo fadayanga intiyo ka horseedan afgembiga qaramada midoobeya weliba ayaan ka baaqday shacabka etoobiya intii nabadda iyo ka dadaalan islamarkaasaytana iyo ka horseedan qalalacso kasta oo kudhii korto meela ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy ahmed ya sheegay intay taliyaha ciidamada iyo haweerran ahna usoo ka tilmaamay oloolan shaqaystayaala use onan ka baaqay ciidamada federaalk ee etoobiya intii dalasho ilaalsadana dhinaga kale dawar saxaafida takubahi wasaaradda arrimo gudo iyo weliba reediin haliisyowka ee xukuumadda soomaaliya yalika sheegay intii ay dhammaatay waqtiga hilhayowka ee madaxda galmuduga islamarkaasaytana dhubaan la qabado doona doorashada galmuduga war-saxaafadeedkan yalika sheegay intii doorashada galmudug iyo la qabadowa afarta bilaha socotee julaaya sanadkan lamada kun iyo toban sagaalka iyadoona doorashadaasayta laka qabado magaala madaxda ee maamulka galmudugga ee magaalada dhuusmaraba warqadaha kubadii wasaaradda arrimo gudo ee soomaaliya yalika sheegay intii doorashada laka qabado magaalada dhuusmaraba iyo tangmadabiinaga haaf oo eh intiya kudhida magaalada cadaada iyo weliba yaa muuqata intii iyo jarta khilaaf siyaasadeed ayuu iska fahmi waaysinyiga koodama usley weliba ayaa sheegdayaa intiyo sii dhiyana dad iyoon hirinaayan dagaalyahanada harakada al-shabaaba
qohodama usley oo eh shacab is-aruursati oo hubaysana waana la dagaalamo dagaalyahanada harakada al-shabaaba iyo weliba sheegana intiyo sii dhiyana tiro dad eh oo an hirinaya al-shabaab waanan kiirinaya deegaano ku tirsana gobolka hiiraana horjoogayaalka kooxda mausliya weliba oo sheegana intiioo weerareen saldhigyada al-shabaab iyo kaelahayan tuulooyinka hooseedow degmada buulaburd ee gobolka hiiraan islamarkaasaytina iyo badbaadien dad maxabiis axaayon haysdana kureed meelisay dagaalkudhi kookumid ee horjoogayaalka oo la hadlay idaacadda warsan ee magaalada baydhaba iyo weliba uus sheegay intii walkubadan soddon qof iyo kusii dhiyana xabsiyada al-shabaab ee duleedka buulaburde islamarkaasaytana iyo unbadanayaan dad beeraley e walaalo ma sheegi karo ma sheegi karo oo adiga ma dhihi karo kobi laba ma dhihi karo laakiin waa ka badnaayeen aan kudhaha soddon iyo soddon ama soddon ama soddon ama afartan u dhexeeya ma daran dadka hirinaya oo ada sheegdiintiisna badbaadin al-shabaab yaan hirinaynaa oo habsiga aan jirana haa dad waxay ah in ama be- beeraaley ah dadka deegaanka waxaa waaye dad beeraaley dad xoola naqato waaye dadkaas dadkaas iskugu jiraan halka- halkaasaan aan aan howlgalaan ku qabnay qaar dadka inta waxuu ahay in baabuurta ugu kala haysto kaas aan aan ka aan ka fasaxno talligoodana hafta marino ilaahay ilaahay ilaahay ka sokana waa noo suurta gashay alxamdulilah awoodda allah iskale marka walaalo halkaas waxaan ka dhacdaan ku dhahay cashir laan la dhiilabaa magarad waliba kalloonta saytiisuu ka daray hadalshay intii tillaabada saytianka dambeyntii kureeda markii abasha akubeerti dadka shacabka islamarkaa saytana iyo weerarka sayti iyo kulubareeyan saldhigyada al-shabaabba haa dadka deegaankan ku dhahay oo dadka deegaanka ayaa carshadoona soo saartay adiga ee, shalay bilin dambo awey ee, baabuurta dhamaayo ee calishaan ee halkaas ay iskugu ee ay iskugu wada keeneen marka lacag oo canshuur oo dandaaf ayaa la baabuur walba marka dibdibus ilaa ilaa dee beledweyninta udhexaysa tuulooyinka ee calishaan tuulooyin yararaa ka jiro marka baabuurka waxaa laga qaadi jira waageed ninkii baabuurka labaatan doolar ka qaadi jira marka waxay ku xakameyn adiga konton doolar ma garat baabuurkada marka annaga dadka dee- maadaama annaga dadka deegaanka oo ama dadkayna ah oba ayaan ka dansanay marka weerarkaasaan ku qaadnay markii la akutabo wararka kubahiyo ka hodama usleya oo ay shacab isaruursadii oo hubaysana majari laayata waraa kubahi dhinaga dagaalyahanada harakada al-shabaaba oo la kafaafahayawa dagaalka kudhiya gobolka hiiraana somalilan waliba yeesho ayaa ku qaadaya intii deegaanada maamulka saytiya ku musaafureeday qof aan dhaladee dalka maraykanka kasaytion oo muddo kureeda la ogaadiyay intii sufaafiya ay diintay kirishtaanka iska duwaha wasaaradda diinta iyo weliba awqaafta ee somalilan ee gobolka togdhera maxamed xuseen ayaa geeka saxaafadda la hadlay weliba uusu sheegaya intii qofkasayti ganacsi ahaan isu hangalay magaalada berbera haabahaato maamulka gobolka iyo baaritaan dheeraad ee kasubi kureeda markii la ogaadana la musaafuriyey tallaabadan somalilan ayaa ku musaafuriiday qofkan dhaladay dalka maraykanka yaa laka ogaaday intii sufaafiya ay diinta kirishtaanka yaa weliba hadhawaaya dadka ka noola gobolka togdheer iyo weliba guud ahaanba somalilana wasiirka arrimo guda ee maamulka hirshabelle weliba usuu ku hadlaya eedeyntii dhowaan yohanjeedian qaar ku mid ah odayaalka dhaqanka ee gobolka hiirana mar lamaad waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaan iyo faahfaahinta warkuun beledweynahan inku diray wasiirka arrimaha gudaha hirshabelle maxamed cali caadle ayaa ka hadlay dhismaha golaha deegaanka waxaana uu sheegay in siyaasiyiinta qaarkood ay kasoo horjeedaan in la dhiso golaha deegaanka meesha ee waxaa ku jira siyaasi leh dan gaara oo ay dhibayso in arrintan ma aragtay een, ee, ee, golaha deegaanku marka ay dhisanto dadku wax fahmaan ee, ilaa doorasho oo maaragtay qof la arkaba ay xor u tahay meesha ay ka timaado xaqiiqatan ninka hadda maanta albaabadu u xirxiran yihiin oo maalinka sabcida anaa mitala dhahayo albaabka oona isku jaraya ee, waa dhibaysaa marka annaga uma dulqaadan karno mana xa- xayiraad inay noqotana ma rabno nin dangaara asagu leh oo diidan ummadda horumarkeeda inuu maaragtay dadka horjoogsadana aad iyo aad ay noo dhibe Ee, waxaan rabaa inaan idiin sheego wasaaradda tan ee arrimaha gudaha waxay u xil saarantoo ugu horraysa waa dhis- waa golaha deegaanka waxaad ogtihiin ee, waddankan wuxuu ahaa jiray dowlad dhexe oo iyadu ee, talisa oo iyada xakunka uu ka bilowdo oo iyada uu ku dhammaado Ee, soomaali markii dhibaato badan ay timid wixii waa la daadejiyey waa ogtihiin waxaa loo degay waxaa la yidhi federaal ha la sameeyo federaalki wuxuu waxaad aragteen oo ka soo baxay waa dowlad goboleedyada hadda dhisan oo ilaa lixda iyo qaarna aysii dhiman yihiin oo gobolka banaadir uu maqan yahay Ee, kuma sinna marka xakunka lama rabo inuu ku ekaado oo kaliya een, ee, haddii uu mar federaal uu yimid oo wixii ay daadegayaan waxaa loo baahan yahay inay degaan oo ay u degaan degmooyinka iyo tuulooyinka inay gaaro oo xukunka qof la arkaba meesha uu joogo oo talada wax uga yeesho maadaama een, ee, ee, laga yimiday xukunka halka meelaha sidoo kale waxauu ka hadlay eedeyn dhowaan odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan qaarkood ay u jeediyeen meelo waxaa jirta maaragtay een, ee, dhaliilo la igaga soo jeediyey oo maalan ee, ee, gobolka hiiraan beelo jooga oo ma aragtay aada moodo si gaar ah inay aniga ii dhaliileen beelahaas ma ogi wax laygu dhaliila waxa ay yihiin meesha la yidhahda hiiraan ama beledweyne wax aan ka qabanay oo howla ma jiraan daafuraa la sameeyey madaxweynaha hirshabeel aana daafuray barnaamijkaas laakiin wasaaraddu waa hogaaminaysa wixii ka dambeeye waxay ahaaday in dadka la wacyigeliyo oo loo sharxo in ma aragtay golaha deegaanku waxa ay yihiin iyo sida xaaladoodu ay tahay faa'iidada ku jirto waxa dadku ay ku dheefayaan waxaasay sharaxaad in dadka macalimiina meesha taga oo dadka waxaas baraysa wax intaas ka badanoo annagu aan samayna ilaa iyo hadda ma jiraan daafuurka habeenkii la sameeyey aniga maalinta subaxda ku xigta waa kasoo tegey waa ka soo tegey ma ogin marka wax laygu dhaliila waxaan marka rabaa in aan u sheego beelaha walaalaheeya ee ka mid ah dadka maaragtay un hirshabeelle oo wasaaraddaanu ay wasaaradda u tahay ma jirto cid gaarahoo la beegsanaayo ma jirto cid xuquuqdeeda la diidaayo ma jirto cid anugu aan ilo xuquuq ma leh iyaysan ka qaybgelin maba la gaarin barnaamijkaas islama gaarin marka waxaan rabaa in la istejiyo dadka siyaasadaha ka danta gaarka ah kale ee ummadda ka dhex shaqaynayo waxa ay wadaan inaan dadku aysan u dhegdhegin ee ay ogaadaan xaqiiqdu waxa ay tahay sida hadda aan jowhar ku sheegay ayaa beledweynena la mid tahay dadka wax dhisanaya waa dadka deegaanka jooga dadka wax qaybinaya waa odayaasha dadka maaragtay wax kala badsanaya ama ay ma aragtay daalac naasirinaya waa dadka meesha wada jooga ma ahan wasaaraddu waxay cid u meerinayso iyo waxay cid horkacaysaaba yaraatee ma jiraan wasaaraddu waxay ilaalinaysaa oo kaliya waa qoondada leedaha qoondada haweenka oo sharciyan ku qoran in wasaaraddu ilaaliso bushir cabdilcusmaan idaacadda warsam barduna eeda umahadsanyiin bashiir cabdulaahi cusmaan iyo hay-adhugun sudyaal kaasiya magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya weliba la filahayaa intii maalinta baryaytii e soo kufurama shirka hore dhacan e bilowka wadahadalka soomaaliya iyo weliba somalilan oo dhowr sanana an qabsoonna kulamada iyo weliba qabanqaabiyana harunta halinta khilaafka iyadoona lakafadahaya intii wadahadala lisi madaxda dowladda federaalk iyo weliba somalilan ay aaminsanta intiintiya kale ayaa kugoti soomaaliya ilahog ogaale oo laka kalsoonaada koraya idaacadda warsana weliba yoon sheegana intii dowladda soomaaliya iyo wadahadaladaasaytii iyo umatala doonana wafdo soo gaamiyo agaasimaha madaxtooyada soomaaliya doctor nuur diiriya fursada iyo weliba kaaliyaha agaasimaha madaxtooyada cabdi sataara geele dhaniga somalilanna weliba kulamada saytan ku qayb gali doona wasiirka arrimo dibadda somalilan yaasiin mahmuud iyo weliba maarayaha hay-adda buuyoobka hubada maxamed abdi iyo weliba wakiilka somalilan ee dalka kenya baasha caawila umara ciidamada nabad sugidda iyo weliba sirdoonka ee qaranka soomaaliya iyo weliba howlgal qorshaysan waliba iyo kufuliyana xaafado ku tirsan degmada baardheer ee gobolka geda howlgalkaasiti oona soo kumid iyo ku amniga laka hagaijiyaaya saraakiil howlgalkan hogaamiyaas iyo waliba iyo sheegana intii habandhigana rakubaysan oo laakuqabaday xaafado degmada baardheere aana sayti oona saraakiil iyo sheegaan anti oo ku tirsanayaan dagaalyahanada harakada al-shabaaba raganya waliba yo deerayana ilaa lama qofa iyo waliba yo bandhigana taliska hay-adda nabad sugidda iyo weliba degmada baardheere iyada oona wedadi bambooyin iyo weliba bastoolada islamarkaasaytina laakaqabaday intii howlgalka isu socday saraakiil ciidamada nabad sugidda iyo weliba degmada baardheer ee gobolka geda yaa idaacadda warsan ee baydhabo waliba yoon sheegana intii reganyo hayana aanu al-shabaab aan qaabilsan dilaalka qorshaysan iyo weliba bambudu tuurasho islamarkaasaytina laka dabaroogi saraakiil faahfaahintaasayte dheerma kubina howlgalka iyo kufuliyan ah xaafado ku tirsan degmada baardheer ee gobolka geda warar dheeraad ayaa weliba ku bahaya dagaala ciidamada ku tirsan jubbaland iyo weliba xubno kaleed oo ku tirsan al-shabaab iyo ka dhahamaray deegaano ku tirsan gobolka jubbada hoose kaasaytii oona suujeysidi khasaaro shalduubanga dagaalka kooyikureeda markii al-shabaab weeraraya kagaadi barkontarool oo ciidamada ku tirsan han jubbaland iyo keliyan deegaanka laka magacaawaba wirikooya oo sookiyaala antion dhahoyta baarsanguune iyo weliba deegaanka buulagaduuda dagaalka oo muddo socodya dadka deegaanka weliba yoo sheegana intii meelaseyntii ka dhex maray dagaal ciidamada jubbaland iyo weliba han al-shabaab balse yoon sheega kordha khasaarada ku dhalatay dagaalka siyaa al-shabaab iyo warkaaka qortay baro internetka iyo kalatiya weliba ee sheegdaya intii muddo kooban iyo lubaraygan bartaasaytii control kureedna iyo reedonku bahan haabahaato yoon sheegna khasaarada ku dhalatay dagaalka siyaa dhinaga kale saraakiila ciidamada ee meelaseyti rooga ee degmada baarsanguune iyo weliba buulagaduuda ee gobolka jubbada hoose iyo weli dhinishow han ku hadalna dagaalka kudhay deegaanka burkoy ee gobolka sayti ee jubbada hoose wararka ahan oo deerahaya gobolka hiiraan iyo weliba oo sheegahayana intii lama qofa la sheegay iniyo shaabahayana lakadilay deegaano hooseedaba degmada matabaan ee gobolka hiiraana oo maalmagunba hiise dagaal iyo ku jirana maleeshiyaad hubaysanyaal sheegeen tir lama qofa oo eh hoola dhaqata iyo ka dilan deegaanka warar dheera oo suukayaala duleedka degmada matabana iyadoon intaasayti kureeda meelo ku tabana qoraal usoosaare madawiinaga dowlad goboleedka galmuduga axmed du'aale geele haafa iyo weliba usu ka sheegaya intii usuu buri heliskii horeytii uusan indhahamari maamulkii gobolka dhexe ee ahla sunna iyo weliba maamulka galmudug iyo intiis ogolaad inti doorashada galmudug iyo waqtisha iyo kadhiida isoona sheegay intii laka qoboda magaalada adaadaa qoraalkan madawiinaga haafa yaa muuqda kooreetan dhakawa maamulka galmudug kaasaytii oo su'aya ka hora heliiskii galmudug iyo weliba ahla sunna islamarkaasaytina isu fadhiisamo isu kawaalada magaalada adaada ee gobolka galgaduuda sidoo kale madawiinaga xaafiya war-saxaafadeedka kubaya hafiisyay weliba isu ka sheegaya intii yaha dhammaatay khilaafka iyo weliba midmidoogii ku jari dowladda federaalka iyo weliba maamulka galmuduga warkiyaamiina mawila dhugunsidahaitang ano maxamuuda cali cabdulaahi gaabshaae yasinlasoo siihaya idaacadda warsan ee baydhabya kula socota muujadii f m siyed siyed dhawiisan lama magaartis iyo weliba s w life streamka meel walbaad caalamka kurogda noola sooda korta anka dambeyntii xisbiga ku aramiyo turkiga oo lakamaga dhawow a k b yaa markale weliba usoo guuldaro kula kulmaya doorashadii laakanagiya kudhiidaya caasimada istanbula musharaxagoon xisbiga ee mu'aaradka iyo kariima yaa guulisa doorashada weliba karataya boqolkiiba konton iyo fara iyadoona codka inta badanba la tiriyaaya doorashadii kudhiiday bili mars ee sanadkan oo guulayable karate isla musharaxagoon ya weliba guulasayti horseedaya xisbiga a k b oo talada turkiga haya is-oona sheegay inti doorashadaasaytii laakanaga warkii hamignama dhugunsudyaal isinkula sootan idaacadda warsan ee baydhabo hirligoontaninka dhonye warkaya welibaasin isoo siyaayay waana siin saaray cano maxamuud cali cabdulaahi gaabshaae dhiniga sanaada mahata kudiirto welibaa fidhiyey saaxiibkee cabdinaasir axmed mayo intibar ku warlamada reedon kulamaan haddii ilaahayara weliba siinku tabay asalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aalaa wabarakaatuhu